munaasabad sii hersare laga agaasimiyo lakacaley masaaraye hogaanka sare ururka haweenka degmada cadaado oo lakaqowaday cadaade ee gobolka galgaduuda walibana ku qeybgalay mas-uuliyiin ku tirsan lamada gole ee dowlad goboleedka galmudug xubno ku dareera maamulka degmada cadaada ururada bulshada rayidka odayaalka iyo marti sharaf kala gudoomiyaha degmada cadaada faarax diiriye warsame iyo furitaanka munaasabada ku hadalay usoonan hambaliya iyo gudoonka ururka haweenka ee munaasabada lakacaley masaaraya farxad iyo raynrayn ayay noo tahay saakay inaan u joogno halkan inaan u hambaliyeyno caleemasaarka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada cadaado aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ururka haweenku waa lafdhabarta bulshada degmada waxaana ku mid ee mas-uuliyiintii ku qeybgalay munaasabada oo yooneska jaraan xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan galmudug ayay sheegeen in lanku fadhi iyo lakooyi doonto warqabada guddoonka cusuba cadaado waa meeshii la ysugu keenay beelaha galmudug ee gogasha la dhigay shan iyo tobankii oo lagu dhisay weeye meeshaani waxay ahayd degmo maantay annagoo fadhinna hadiyadda wadan waxaa wadaa waa gobolka xiban
oo aad u qurux badan marka koowaad waa ugu hambalyaynayaa wasaaradda haweenka galmudug sida runtaa firfircoonida iyo dhiirigelinta iyo horumarka muuqda ee haweenka galmudug degmooyinkooda kala duwan iyo deegaamadooda kala duwan ay ka hirgeliso hadda ay hormuudka ka tahay wasaaraddu aaday wasaaraddu ugu ammaanan tahay waana ku bogaadinaynaa nimaan gabar fiicane garab taagnayna meel ma gaaro weliba waxaa og ninka asagoon shilin haysan deeqa cali axmed kokokolo ee gudoomiyaha degmada haweenka cadaada oo la caleema saaray ayaa u mahadnagtay dhammaan hakuqeybgalayaalka iyo una ballanqaaday inay ururka bilaanto markaasay sidii la fadoyo in shaqeeyo doonana waxaan halkan aan si aad iyo aada madaxda sharafta leh ee nooga timid oo u horeeyo macaasimadda galmudug nooga timid uu u horeeyo sanatar siciid siyaad shirwac wasiiradda haweenka ubax dhiblaawe oo doorashadeenni ka qayb qaadatay ilaa xilligaan xafladdii caleemasaarka ayadana rag iyo dumarba inay u istaagaan aan idinka codsanayaa waa mahadsantiin waa mahadsantiin madaxdayda sharafta leh